dabaaldega lagu xiseeyey sanad guuradii toddobaad ee ka soo wareegtay aas-aaska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay muqdisho iyadoo dabaaldega ay ka qayb galeen xubno oo ku jiray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud munaasabadda ayaa ka dhacday dugsiga qolada booliiska soomaaliyeed ee muqdisho iyadoo ammaanka si aad ah oo loo adkeeyey inkastoo ay saaka laga maqlay muqdishoba laba qarax oo waaweyn kuwaas oo midkood oo dhaawac uu ku soo gaaray askari booliiska soomaaliyeed oo ku dhacay degmada xamarweyne